xirfadaha la barto waa mid ka mid ah wadooyinka loo maro shaqooyinka ayna ku yaraan karto shaqo la-aanta waa kala jaad noocyada xirfadaha la barto waxaase ahmiyad u yeelaya xirfadda hadba sida ay suuq u leedahay oo qofka bartay ugu shaqayn karo qofna kama maarmo barashada xirfadaha oo mararka qaar waxaa lagu taliyaa in qofku uu lahaado xirfado badan xitaa haddii uu wax bartay laakiin baahida ugu badan ee barashada xirfadaha waxaa qaba inta aan fursad u helin waxbarasho duruuf walbaha u keentee hase ahaatee doonaya in ay halganka nolosha dhinacooda ka galaan robert shi oo ahaa qoraa maraykan ah waxa uu yidhi dadka xirfadaha badan yaqaan waa ay ka mustaqbal fiican yihiin kuwa yaqaana oo keliya qabsashada hal shaqo qofka xirfadaha badan waxaa la aaminsan yahay in uusan u nugleyn mar walba shaqo la-aanta oo ah dhibaatada aan dhammaan ee dunida oo dhan ka jirta waayo xirfad baa laga yaabaa marba in ay furato oo uu ku baxsado xirfadaha dadka qaar baa ku qeexa oo ku sheega in ay yihiin waxa ay dunida ku kala tagtay ee keenay in qaarad kasta ama dal waliba tilmaam gaar ah lala tiigsado faa-iidooyinka xirfadaha la barto laga qoray ma lahaa tiro waxaana daraasado badan ay boogaadiyeen xirfadaha tayeysan ee wax ku biirin kara nolosha dad badan oo aan waxbaran hay-adaha gargaarka ee caawiya inta dhibaataysan ayaa qaarkood bilaabay sannadihii dambe fikradda ah in dadka la baro oo loo sameeyo xirfado ay ku shaqaystaan halkii cunto laga siin lahaa mar kasta oo ay noqon lahaayeen dad mar walba dhinac ku tiirsan waxaan ka garan karnaa ahmiyadda xirfadaha iyo sida ay u dabooli karaan baahida in badan oo aan ka mid noqon bahda waxbarashada ama inta waxbaratay oo qudhooda aan ka teeqtoomi karin in ay yeeshaan xirfado halka laga helo kalsoonida iyo isku filnaanshaha dhinaca shaqada waa xirfadda suuqa leh ee qofku leeyahay oo uu shaqo ku heli karo dadka qaar ee shahaado ka haysta heer jaamacadeed ayaa mararka qaar ku shaqeeya xirfado ay barteen welibana aan la xiriirin takhasuskooda waa tusaale kale oo inoo muujinaya miisaanka xirfadaha ay leeyihiin xitaa marka loo fiiriyo kuwa waxbartay dalkeena soomaaliya burburkii ka hor waxaa jiray dugsiyo lagu baran jiray xirfadaha iyo farsamooyinka sidaasi si la mid ah iminka waxaa dalka laga heli karaa dugsiyo bixiya barashada xirfadaha oo qaarkoodba ay bilaash yihiin waxaa ka mid ah machadka tababarka muqdisho oo ku yaala degmada wadajir waxaa lagu bixiyaa xirfadaha gacanta sida cilaansaarka taleefan sameynta iyo xirfadda cilad bixinta korontada cali hilowle waa xubin ka tirsan maamulka dugsiga muqdisho ha ka waramo xirfadaha dugsiga uu bixiyo xirfadaha wiilasha barna waxaa kamid a korontada kamid a mobile samayska kamid a sidoo kaleeto waxaan ka barnaa kombyuutarado kaleeto sidoo loogu shaqeeya aan barnaa kombyuutarada kale waan barnaa xirfadahaasaan wiilasha barnaa lab iyo dhadig sida looga kala duwan yahay nuucyada xirfadaha ayuu ka waracelinayaa cali hilowle ugu badnaan laakiin waxay jecel yihin wiilashu inay bartaan mobile samaynta marka diirada ugu balaaran waxaa saarnaa dadka markay noo imaadaan waxaa weydiinaa tusaalahaan oo kaleeto waxaan sameynaa percentage oo kaleeto qofka maxaa jecesha inaa bartid maxaa jecesha inaa bartid aan la weydiiya dadka markii maaragtay meesha u bataan oo kaleeto galaaska ugu bato taasaan aan qaadanaa marka hadda inta ugu badan dadka waxaa barnay mobile samaysaan barnay wallahi ma ma aan weydiino ma dhihin sababta ku dooranaysin maxay tahay laakiin anigu waxay ila tahay inay fursaddaas maadaama hadda electronic aad u badan yahay fursadiisa iska badan ama iyo shaqadiisa iska badan saasay dadka u doortaan cunto karinta oo ka mid ah xirfadaha uu bixiyo dugsiga muqdisho muddo lix bilood ah waxaa ku baratay fartuun cabdiraxmaan maxamed halkan waxaan dhiganayay muddo lix bilood ah waxaana bartay xibrada ah cunto karis aad ayaan ugu faraxsanahay maadadaasi aan bartay oo ah mid aan si weyn u dhaneynayo in badan maxaa yeelay inta badan markii aan aniga ahaan ha noqoto ama asxaab ha noqoto martiqadabno qof kale inaan raadino ama se aan dhahno raashin kale ceenceen baa martida ku fiican tahay hadda laag maasha allah waa mid aan ka jiifo dhinaciisa oo ma aha mid aan ka dareemayo xaggiisa dhaliil aadaan ugu faraxsanahay in badani fortuun ayaan hor dhignay waxa iska bedelay barashada cunto karinta kadib iyo sida ay wax ugu biirisay nolosheeda wallaahi in badan waxay iga caawisay waxyaaba aanan aqoon u lahayn inaan helo maxaa yeelay wax mugdi kaaga jiray oo maanta iftiin kuusoo istaagay labay kale yihiin shalay ma aanan aqoonin qofkii la idhaa maanta cunto karis oo barto waxaan dhihi jira cunto karis miyaa dhib lataan karinaya baa igu filane laakiin markii aan bartay waxay tahay waan ogsoonaaday waanan fahansanahay in badan maasha allah aadaan ugu faraxsanahay maasha allah farqi aad u weyn baa udhexeeya maxaa yeelay markii hore waxaan aaminsanahay cunto karis wax la barta maahanaan dhahayay maxaa yeelay cunto hadiyo jeer gabar hadayba guriga joogto waa iska baranaysaa laakiin midda aan halkaan ku imaaday oon bartay waxay tahay tii iyo tii ismale waa labay kala tahay cilaansaarka ayaa qayb ka ah xirfadaha la barto welibana waxa uu fursado shaqo u abuuraa dumar badan najax cabdulaahi maxamed ayaa ku guulaysatay in ay barato waxa ayna kalsooni badan ku qabtaa fursada shaqo ee cilaansaarka ay ku heli karto waxbarasho horay soomaaliya waa akrina laakiin waxbarasho kaleto umaanan aqoonin oo ku shaqaysto waxaan ka bartay cilaansaar waxaanan ka faa'iiday waxyaalo badan waayo aniga shalay markaan baranayay shalay baranayay waxaan rabay inaan ku shaqaysto wayna isu gasho waayo gabdhaha asxaabta saaxiibada kaleto markay i imaanayaan waxay leeyihiin waxay leeyihiin waxaas aan u baahanahay naga caawi cilaan noo qurxi gacmaha waayo intaasoo kale waabo in lagu farxabo adigoo waxba aqoonin wallaahi waxaa ii muuqato waayo maanta haddaa bugiyar furto waa shaqaysan karaa waayo hadda duruuf adhow ma u baahanayo lacag waayo gacantayda waxba wax walba ku bartay gacantayda wax walba iga celtirayso dumar oo keliya ma aha kuwa barta xirfadaha waa loo siman yahay mar kasta shihaabudiin maxamed ayaan la kulannay oo bartay xirfadda cilad bixinta korontada waxa uu cabbiraa sida uu u faa'iiday waxyaaba badan ay iga caawinaysaa sida aniga khaas ahaantayda marka maaragtay xirfadda guriga oo kaata waxyaabaa laambadaha iyo waxyaaba soo xiri karaa sida maaragtay agabyadaas fudud oo kaleeta bareeska iyo waxyaabaa laambadaha badan waa xirin karaa inta qof kaleet waa kaga maarmi karaa mida kale hadii suuq gelina ama micnaa suuqa aado kuwa waaweynka ama tooryaasha aan tago waan kaga shaqayn karaa waasu kalsoonahay